taliska booliiska gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo bandhigay toddobaatan iyo lix kiish oo xashiish ah laba doon oo sidan xashiishkaasna halkaas lagu qabtay raggii waday kuwaasi oo rabay in si qarsoodi ah ay ku geliyaan gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxa hogaanka tababarada ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose shukri faarax ayaa faahfaahin ka bixiyey maandooryaha ay ku qabteen magaalada kismaayo ciidanka booliiska taliska qaybta gobolka jubbada hoose waxay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan howlgallo laga sameeyey deegaanada ku teegsan ee dhanka xeebaha ah sida kooyaama ilaa inta u dhaxayso fuumo waxaa lagu guulaystay in howlgalkii maalmihii u dambeeyey afariyolaaatankii saac ee u dambeeyey la waday in ay gacanta ku soo dhigaan ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose dooni sido xashiish laga keenay gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxaa booliisku ay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysanayaal gaaraya lix iyo doontii ay ku wadeen xashiishadda waxaa ilaahay mahaddiisaa shalay saacadihii u dambeeyey wakhtiyadii u dambeeyey in gacanta lagu soo dhigay waxaa ilaahay mahaddiisaa ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose howlgalladii u dambeeyey in ay gacanta ku soo dhigeen daroogada loo yaqaano nooca xashiishka waxaa ilaahay mahaddiisaa in ciidanku ay shaqooyinku maalmaha u dambeeyey ay howlgallo zaa'ida ay wadeen insha allahu iyagana waxaa la soo hor istaadin doonaa eedaysanayaasha iyo xashiishka waxaa la horkeeni doonaa maxkamadda cadaaladda maandooriyahani oo ka koobnaa toddobaatan iyo lix kiish oo xashiish ah ayaa la sheegay in lagu gubi doono bartamaha magaalada kismaayo islamarkaasna taliska booliiska waxa uu sheegay in howlgallo joogta ay ka samayn doonaan guud ahaan deegaanada gobolka jubbada hoose si looga hortago dadka raba in waxyaabaha maanka dooriya ay ku iibsadaan gudaha magaalada kismaayo